sida la og yahay jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka qabsoomi doona sideedda abril doorashada madaxweynaha sidaasi awgeed dowladda ayaa baaqiyo kala duwan u soo jeedisay dadweynaha iyadoo ka codsanaysa inay doontaan kaarasha codbixinta haddaba dadka qaarkood ayaa ii sheegay inay tegeen xafiisyada dowladda ee laga bixiyo waraaqaha codbixinta hase yeeshee ay la jahwareereen siday howluhu u socdaan iyagoo aan ku guulaysan inay soo qaataan kaarasha codbixinta waxaan soo doontay kaarkiisa aan u qaato kadibna markaan imidayna muciidi baan u soo doonay muciidi markaan u soo doonay aan imidayna waxba yaraatay wax lagu kaarkaaga koobiga koobiga soo qaad markii lagu yiraahdo soo qaaday hadana waa la diiday kuma nasin karayna ay guulayaan markaa kolbay ku celcelinayaan sii soco soo soco sheedkii waa maqan kana maqan halkan ka baxay halkan u mar halkan u mar bay guulayaan maxay tahay sababtu markaa in lagu celcelinaya mas'uulkii meesha maqan bay leeyihiin mas'uulkii maqan bay ku leeyihiin qofku weyn soo qaaday ku leeyihiin dad waaweyn aan imin karin baa jira oo haddii aan baabuur in lagu soo qaado ama taxi in lagu soo qaado ma inaan noqon karin xaaladda caafimaad aan u saamaxayn taa inuu saamaxmay markaa inaan loo dhibeerayaan doonaynaa waxaan noo qofka weyn ee aad u doonayso miyaad haysataa warqadii wakiilada warqadii wakiilka kaga ahayd warqadii procurationka loo kaarkaagii soo qaad bay yidhahdeen kaarkaagii baan soo qaaday iminka markaan soo qaaday mideen haddana sheefkii waa maqan bay leeyihin xaggaa u mara xaggaa u mara ilaa iminkan weli nooma imin maxaad ka odhan lehed marka arrintaas oo kale dee waxaan ka odhan lahay hal noo dhibeeray teleega waxaan ka aragnaa aqaaladoo la garaacayo qaata la leeyahay marka halkan imanana waa lana celcelinaya laba cisho war waa la celinaya message baa noo soo diraya markaan imanana aragna haldana noqo qofki dadkii soo qaad baa lagu leeyahay dadkii oo dhan marka waxaan doonayna in loo dhib yareysaan dadka ugu geyna aqalada badha saabka magaalada Jabuuti Muumin Axmed Sheekh oo hawshaasi u xil saaran ayaa VOA u xaqiijiyay sida wanaagsan hawshu ay u socoto hawluhu si kolkorsa si fiican bay iskaga socdaan dadku kaararka way iska doontaan annaguna xafiisyadeedu way furan yihiin ilaa jimcihii bay furan yihiin galabtiina way furan yihiin marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay kaararkooga naga soo doontaan ay hawsha noo fudaydiyaan intay sida lagu yaqaano reer jabuuti labada cisho u dambeeya uun ay meesha buuqin lahaayeen nin walba iminka kaarkiisa iska soo doonto oo kaarkiisa iska qaato mudane gudoomiye qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oon aragnay oo xafiisyada laftooda aan ku booqnay xafiisyada kaararka codbixinta lagu qaybinayo xabashay muujiyeen waxay sheegaan in mas-uuliyiinta qaarkood ay ka maqan yihiin xafiisyadii oo iyaga lala sugayo in kaarkaagii halkan ma yaalle waxuu yaallaa meel kale maxaad ka odhan lahayd dadka maxaad ugu jawaabi lahayd
horta kolka u horeysa hadduu mas-uul ku maqan yahay waxay kuxigaa jooga hadduu ku-xigahana maqan yahay markaas waasgraaf laakiin uma maleeyo inay mas-uuliyiintu heerka ay garin uu sheefkii iyo ajwaagii ay maqnaadaan taas waa mid dadka kule kaarkoogii waan la'nahay dadku waa labo nin aan isqorin annagu kaar uma alifayno hadduuna isqorin kaar inuu waxba doodoon wuxuu horta inta kaar la dalban kaarka horta waa la dalbadaa markaas kaarka dalbateed qorat ilaahid unbuu kaar kuu soo baxaya marka nimaan isqorin foodka hortii yarnu israkacu aw kaarkayga yidhaaho kaaside waa kaar uu ku daali kaar ma helayo
inyar haddaan kaa dhex galo adigoo iga raalliya waa tan baaqiyada ay fara badan yihiin la soo jeedinayo haddee tahay mas-uuliyiinta iyo haddee tahay ururada kala duwan ee lagu talagalay baraarujinta dadka xagga inay kaararka codbixinta inay doontaan kolka sidee isku waafaqayaan dadkii oo la leeyahay kaararkii codbixinta doonta iyo xafiisyadii dhibtaasi way ka taagantahi aniga sayla tahay waxaa habsaamay kuwan imika wax baraarujinaya waxay soo baraarujin lahaayeen dadka markii aan qorqorayni ay odhanahayeen waar isqora voodka isqora list electoraalka isku qora laakiin iminka uun qofkii qofka intayna soo baraarujin inay ka yidhahiin warad haddaad isqortay orodkaarkaagii doono nin aanan isqorin kaar meesha uba yaallo waxba inuu biuriyada hormeermeeri marka liiskan codbixinta waa inuu ku jiro qofku si uu kaarka uga helo waa inuu liiska ku jiro si uu kaar u helo liistigana waa annaga aroondismooyada dhexdeedii baan liiskii oo taabulyoolma ku dejinay qofku annagaba numa baahno bar order alfabetig weeyaan inuu taabulooga iska eego un weeyaan hadduu qoran yahay kaarkiisa waa diyaar annagu naga yaqaanaa hadduuna isqorin uu dee liiskaa ku jirin waxba yuuna meesha ku daali
kolka mudane gudoomiye maxay kala tahay qofku hadduu reer jabuuti yahay uu kaarkii haysto miyaanu ku jirin liiska may jabuuti maahan liisku otomatic maaha wadanaa jira inuu liiska qofku markuu kaarka qaataba otomatic lagu qoro jabuuti waxaa la yidhi waxay xeerkuna dhigayaa qoritaanka liiska laysku qorayo qofkay ka timaadaa qofkaa tago ay qorayidhaha liistiga hadduuna qofkii tegin uu qoro odhan wax la qoray ma jirto miyaanu diiwaan gashan qofkii hadduu reer jabuuti yahay
kaar ahaan uu diiwaan gashan yahay laakiin elector ahaan amba codbixiye ahaan waa inuu qofku yidhaaho waar liiska halka aroondismoogu galo inuu iska soo qoru yidhaaho anigu halkan baan iska qorayaa yidhaaho qofkii isa sajilin kaar ma doodooni karay annagu qofkii isa sajilay umaa kaar u haynaa ee qofkii isagu isa sajilin kaar uma hayno nidaamka caynkaas kolka
nidaamka caynkaa ee xeerkuna saasuu dhigaya qofku miyan kolka ma diiwaan gashanayn ka dhigan tahay haddaan isa soo qorin hadduuna isqorin ismad hadduuna isdiiwaan gelin liiska kuma jiro hadduuna liiska ku jirinna kaar meesha uma yaallo maxaad ugu baaqi lahayd ugu dambayn mudane gudoomiye dadweynaha reer jabuuti dadweynaha reer jabuuti waxaan ugu baaqi lahaa kuwii isqoray ee vootay jira amba isqoray liistiga isku qoray inay kaararkooga soo doontaan ninkii isqorin liistiga dee jicidunbuu mutaysanayaa annagina uuna daalinaya meeshiina kuma jiro rabadaan muuse v o a jibuuti